tankan munaasabada sida kastada waxaay ku bataa magaalada beledweyne xarunta midowga hiiraan waxaana si aadan lagu soo qabanqaabiyey xarunta ciidamada ay ka dhacaysaa waxaana halkaas ka qayb galay maamulka gobolka kandegmada saraakiisha ciidamada dowladda kuwa amisom odayaasha dhaqanka iyo koodaha kala duwan ee ururada dhasho wareysa ka qayb galaya munaasabada haddan sotaa waxaana si aadan loo xiray ammaanka wadooyinka soo gala magaalada iyo kuwa ka baxaba waxaa sidoo kale xiran wadooyinka muhimka ciidamada booliiska iyo milatariga ee ka qayb qaadanaysa gudda amniga marka si aad ayaa loo xusaya munaasabada hadda ayso gawaadin ah oo loo qaaday ciidamada ayaa jira oo goobahaasi ka qabo
waan garta marka deegaanada laga xusayo maalinta ciidanka xoogga dalka soomaaliya waa deegaanade
waxaa ka mid ah magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan sidoo kale waxaa laga xusayaa degmooyinka gobolka sida duulo darbo salacsi naxaas maqalaan iyo deegaano kale oo ka mid ah gobolka hiiraan inkastoo maanta laysaa maalinta ciidanka oo ciidanku meel walba ay joogaan soomaaliya deegaan gobolka hiiraanba si aad ayaa loo weyneynaya waxaan arkaysaa ciidamo aad u libisan oo markaasi dareenkooda sita kuwaas oo muxuu ahaay maanta ku faraxsan iyo kala guuradooda
bal ka waran dareenka wejiyada ka muuqda ciidankii hore haddii ay ku sugan yihiin gobolka hiiraan iyo ciidanka haatan ee ka howlgala gobolka hiiraan ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya bal dareenkooda maanta oo kale oo ay ku beegan tahay taariikhda labaiyo tobanka abril
ciidamada maanta dareenkooda si aad ugu faraxsan yahay markaa la sheekaysaba askari walba iyo ciidan walba waxay ku sheegayaan inay si aad ugu faraxsan yihiin muxuu ahay xubkan maanta ay loo dabaaldegayo waxaad arkaysaa iyagu markaasi ku naxadoonaya qaarkood waxay ku sheegayaan inay si aad ugu faraxsan yihiin in gobol jira inta badanba isagoo fur ah oo cadowga laga saaray haddana maanta ciidanka saniguruga ka qayb galaan
ibrahim adoo mahadsan maanta waxay ku soo aaday iyadoo deegaano badan oo ka tirsan gobolka hiiraan laga saaray maleeshiyaadka al-shabaab haatanna lagu qabanayo munaasabado sida tan oo lagu xusayo labaiyo tobanka abril maalinta ciidanka xoogga dalka soomaaliya bal dareenka dadka shacabka ah deegaanadii ugu dambeeyey ee laga saaray maleeshiyaadka al-shabaab bal ka waran ayana
dhinaca shacabka markaad eegto sida ay ugu qayb galayaan munaasabadda waxay muujinayaan sida ay ugu faraxsan yihiin in ciidankoodii ay kala qayb qaataan labiyo tobanka abril oo markaasina ciidanka ay nidhigu dhisaan maadaama ciidamadu ay yihiin kuwa markaasi dadka shacabka ah ay ku naftaan ama ay ku howgaan waana ciidan muhiim ah marka loo eego guditaanka xagga dowladda waxaana sidoo kale ay ciidamadu yihiin kuwa inta badan maxaa la nool dadka bulshada keegada kala duwan haddana si aad ugu fikira hadda sidaa sheegtaba sanadkan waxaa kusoo aadayaa iyada inta badan al-shabaab laga saaray guud ahaan gobolka hiiraan oo weliba meelaha qaar weli ay ku jiraan howlgallo ka dhinaca al-shabaab
waxaad sawir ka bixisaa sawir guud guud ahaan gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne iyo muuqaalka ciidamada xoogga dalka soomaaliya sida uu maanta yahay
guud ahaan marka la eego magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waa mid maxaa si adag u dhisan marka dhinacyada laga eego horumarka iyo weliba ganacsiga kala duwan haddana waxaad moodaa in muddooyinka ugu dambeeyada ay ku tilaabsanaysay muxuu horumaryo kala duwan maadaama amniga magaalada uu yahay mid wanaagsan kadib markii ciidamada amnigu ay si aada u sugeen amniga markaas siday jiraan baaritaano kala duwan lagu sameeyo gaadiidka iyo weliba waxyaabaha ay soogaya xiliyada qaar waxaa jira howlgalo laga sameeyo xaafadahaas qaarkood oo muxuuha dadkaasi si waxyeelo dadka lagu geysanin oo cadowgu wadadhex dhumelaysanin haddana waxaa jira barnaamijyo ku aadan ay wadaan maamulka gobolka iyo kan degmada ku aadan in bulshada la dhex galo si markaasi bulshada iyo weliba maamulka uwada shaqeeyaan oo dhinaca amniga marka la yidhaahdo